qoysaskan ku nool akaamka la sugaya magaalada jowhar iyo waliba yahkubugtaalena deegaano ku tirsana degmadaasi iyo yahkubugtaalade faatahadooyo kala nagdeen deegaanadaasi iyo colaado isbiirsadeen oo meelase ka dhiyayana taasina iyo saameyti nololyo dadkan yaa imuuday ay ku noolayeen kaamkan kiyaala jowhar iyadoona la daala dhiyayana nololyo helitaanka quudka baahiyaadkanka badan iyo qabanya ah raashin yaraan caafimaad walbarasho iyo biyo nadiife waxaana ku miday dadkaas dhibaataysan oo la hadaleen warbaahintii waliba iyo dalbadeena in la hangurmado maadaama iyo duruufo badan ka jirana hanguri ma haysano baad ma haysano waxaan haysanaa oday afar sano jiifo nawaa ii joogaa sariirow ii fuulaa afar sano aniga waa kan waa jabanaa jiisaan ahay ilma lix cunug waa qabaa kuwii kale waaba lakala fargaday kuwa yaraa ii jooga waxaan haysano male waxaan ku jiifano male waxaan cunno malehin haye ala sugaan afar sano aan fadhinaa eelcadaan ka soo qaxay waxaan haastana ma lihin waxaan rabaa inaan lee caawiyo waxaan cuno waxaan guntado waxaan ku jiifto qarash oon suuqa ku gato aan rabnaa afar sano eeseygaana iskaga dhex joognaa biyaha sharaftale inay naga soo gaarto aan rabnaa gogol ma haysanno alaab ma haysanno maacuuq ma haysanno meeshaanan joognaa waag doonta eeskaanan taagannahay wax daryeelna kuma haysanno hayda sharaftale inay naga soo gaartaan rabnaa waxaan u baahannahay gogol la-aan waxaan ku seexana ma haysano waxaan cunna ma haysano waa rafaadsannahay waxaan gogol wax ma haysano alaab ku dhaqanna ma haysano ilmaha waa naga baahanyahan xaladan gaajay ku seexdeen waxaan ka soo barakacnay eelcad waxaan rabnaa afar sanaan ku sugnay kaamka ala suge waxaan ka soo qaxnay ceel cad waxaan rabnaa hooyad iyo hirgal ina noola soo gargaaro waxaan cunna iyo waxaan cabna ina noola soo dhiibo ilaahay idiin soo dhiibe inankana waxaan rabnaa inaa noo soo gargaartiin afar sano aan joogna ala sugo waan ku baahannahay waa rafaasannahay waxaan kuusha waxaan ku seexana ma haysano waxaan cunno ma haysano biyo ma haysano bacyo aqal aan saaran ma haysano waa iska dhibaataysannahay in nagala soo gaaro aan u baahannahay anku waa soo bara kacani waxaa ku soo bara kacani jariirow waxaa ku soo bara kacna alasuga alasugaa ku soo bara kacna alasugaan joognaa aan ku baahannahay waa rafaadsannahay wax cuuna ma haysano gudoomiyaha kaamka la sugaya magaalada jowhar foos axmed cumar iyo waliba dhanihii kiishaeye ka baaqda intii hay-adaha iyo gurmud dhammaystiran hadeersiyana qoysaskan dhimaataysana aniga gudoomiyaha kaamka ala suge horjoog u ah dadkan masaakiinta soo barakacay oo soo barakiciyeen abaaro ka dhacay duulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar abaarahaasoo xoolahoodii ka bi'iyeen beerihii ka bi'iyeen oo meeshan ku dhibaataysa masaakiintan hay-adaha gargaarka waxaan ka codsanaynaa masaakiintan inay si bil-aadinima usoo garb qabtaan ee wax alaal waxay u qaban karaan si bil-aadinima ay usoo gaarsiiyaan intaasaan ka codsanaynaa magaalooyinka dalka soomaaliya welibaa ku noola kumanaan qoysas barakacyaa leh oo ah kubugtaaladii deegaanadii abaaro fatahaado iyo colaado isbiirsadeen ah